بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب النعت النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه mualifka raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ka guda gelayaa atawaabic tawaabicdana waxaa ugu horeeya daa'iman oo lasoo hormariya annact annactu waasifatu walwasfu waa asmaaءun limusaman waaxid waa magacyo hal shay lagu wada magacaabo nactina waa la yidhaahdaa sifana waa la yidhaahdaa wasfina waa la yidhaahdaa saddexda magacba baabkan baa iska leh annactu wuxuu yidhi huwa ataabicu almushtaqu aw ilmu'awalu bihi nactiga sheikha wuxuu ku tacriifiyey huwa ataabicu lmushtaqu aw ilmu'awalu bihi almubayinu lilafdi almubaayinu lilafdi matbuuci tacriifkan waa tacriifu naxwiyiin waa istilaaxu naxwiyiin amaa dhanka luqada nactiga ama wasfigu waxaa la yidhaahdaa wasfu shay-i bimaa huwa fiihi min khayrin aw shar shayga in lagu sifeeyo waxa uu ku sugan yahay oo khayr ah ama shar ah shayga wuxuu yahay in lagu sifeeyo ayaa nacti wasfi la yidhaahdaa xagga luqada dhanka istilaaxu naxwiyiin waa sida shiiqu noo sheegay istilaaxa marka tacriifka shiiqa uu sheegay waa tacriifka istilaaxiga wey marka nacti waxaa la yidhaahdaa buu yidhi attaabicu midka taabica ah ee wax raacaya almushtaqu ee lasoo dhambashay oo meel laga soo qaatay aw ilmu'awalu bihi ama lagu awilay mushtaq almubaayinu ee ka duwan lilafdi matbuucihi midka uu raacayo lafdigiisana ka duwan mubaayin waa mid ka soocan oo ka duwan oo aan la mid ahayn midkuu raacayo lafdigii macnaha nacti mancuud isku lafdi ma noqdaan hadday isku lafdi noqdaan towkiid baa la yidhaha soo maa haddii lafdiga lasoo celceliyo waa towkiid marka towkiiduu ku saarayaa kelimadda ah almubaayinu lilafdi matbuucihi waa mid ka duwan oo ka soocan midka uu raacayo lafdigiisa waa ka duwan yahay tacriifkaasi waa tacriifu nacti nactigu waa taabic taabic markii la yidhaahdo tawaabicdu waa afar laakiin wuxuu yidhi taabicaani taabic mushtaqa waay almushtaq maxaa ku baxaya aljaamidaa ku baxaya waa mid mushtaq waa mid meel laga soo qaatay markaad tidhaahdo ra-aytu zaydan qaa'iman qaa'iman waa maxay waa nacti soo maaha waa mushtaq maxaa yeelay qaa'im min alqiyaama laga soo qaatay qiyaamu soo masdarkii qaama ma ah masdarkaasaa laga soo qaatay idan mushtaq sidaasaa loola jeedaa waa taabic mushtaq ah oo meel laga soo qaatay hadduusan mushtaq ahaynna waa muawal bilmushtaq aw ilmuawalu bihi sidaas oola jeeda waa mushtaq ama waa mid mushtaq lagu awilo oo lagu ta'wiilinayo almubaayinu ee ka duwan oo ka soocan lilafdi matbuucihi midka uu raacayo lafdigiisa midka uu raacayo maxaa loola jeedaa waa mancuudkii waa midkii la sifeynaya lafdigiisa waa ka duwanya qaala raximah llah wlmuraadu bilmushtaqi mushtaq waxaa loola jeedaa ismu lfaacili ka daaribin wasmu lmafcuuli ka madruubin wasifatu lmushabahatu ka xasanin wasmu tafdiili ka aclam kuwaasa waxaa la yihahdaa almushtaq almushtaq waxaa loola jeedaa buu yidhi isimka faacil wlmuraadu bilmushtaq wuxuu yidhaahday waa isimka faacil wey iyo isimka mafcuul markii lasoo koobana waxaad leedahay waalmuraadu bilmushtaqi maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi mushtaq waxaa loola jeedaa maa dalla calaa xadaثin waa wixii xadaث tusiya wa saaxibihi iyo saaxib اlxadaث xadaث iyo saaxiibkii wixii tusiya ayaa waxaa la yidhaahdaa mushtaq halkan saasaa loola jeedaa mushtaqa kelimadda mushtaq waa caam laakiin markii halkan la joogo waxaa loola jeedaa intaan waa maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi ayaa afara marka waa ism faacil iyo alism اlmafcuul asifa اlmushabaha iyo ismu tafdiil afar way soo maaha afartaasaa waxay yihiin maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi maxaa loola jeedaa waa wixii ku tusiya xadaث xadaث waa wixii soo kordha wixii ku tusiya wax soo kordha iyo waxaa soo kordhay ciddii u saaxiibka ahayd ciddii samaysay ama ciddii lagu sameeyey markaad tidhaahdo ra-aytu zayda qaa'iman waxaan arkay zaydoo taagan qaa'iman qaa'im waa xadaث sooma qiyaamku waa xadaث waa wax soo kordhay saaxibulqiyaamkan ayaa waaye isimkan faacil faacilkiisi waa isimka faacilna faacil u qaataa saaxibulqiyaamka waa asiga marka maa dalla calaa xadaثin wa saaxibihi sidaasay ula jeedaa waana afartaas shay waa isimka faa ism faacil iyo ism mafcuul iyo asifa almushabaha afar shiiqu noo sheegay iyo ismu tafdiil tusaalooyinka asaa keeni doona qaala wlmuraadu bilmuawali bilmushtaq wاlmuraadu bاlmuawali waxaa loola jeedaa buu yidhi midka lagu awilay bilmushtaqi mushtaq midka lagu awilo waxaa loola jeedaa ismu lishaarati ismu lishaaraha laga wadaa naxwu marartu bizaydin haadaa marartu bizaydin zayd ayaan soo maray zaydkaasoo haadaa midkan ah macnaheedu waxa waaye almuawal bilmushtaq waxaa loola jeedaa wixii jaamida ee maqaam almushtaq istaagay waa jaamid laakiin yaquumu maqaama almushtaq booskii mushtaqa ayuu istaagayaa markaad tidhaahdo marartu bizaydin zayd ayaan soo maray zaydkaasoo haadaa kan ah haadaa waa jaamid sooma ismu ishaaruhu jaamid waay laakiin maqaama almushtaq ayuu fadhiyaa oo marartu bizaydin alxaadiri kelimaddii alxaadir ahayd ee mushtaqa ahayd booskeeda ayay haadaa fadhidaa ila haadaa markaad leedahay waxaad ishaaraysaa inuu xaadir yahay soo ma marartu bizaydin zayd ayaan soo maray zaydkaasoo haadaa kan ah waa midkan joogaad ula jeedaa maxaa marka mushtaqaho ka lagu cabiri karaa inuu xaadir yahay ima uu joogo kelimadda alxaadir waa xaadir waa mushtaq xaadir waa mushtaq oo masdarkeedii waa alxuduur ayaa laga soo qaatay mushtaqaasi booskiisa ayaa hadda fadhiya ismul ishaaro ayaa fadhiya ismul ishaaruhuna waa jaamid marka wuxuu leeyahay shiikhu waalmuraadu bilmu'awali bilmushtaq waxaa loola jeedaa midka mushtaq lagu awilay waxaa laga wadaa ismul ishaarati wey annaga waxaan dhihi karnaa marka wاlmuraadu bاlmuawali bاlmushtaq waxaa loola jeedaa maa uqiima min aljawaamidi maqaama اlmushtaq wixii la joojiyo maa uqiima min aljawaamid wixii jawaamidda ka mid aljawaamid waa jamcu jaamid yacni jaamidyada ama kuwaan mushtaqa ahayn wixii ka mida ee la joojiyo maqaama almushtaq mushtaqi booskiisa la joojiyo kaasaa loola jeedaa almu'awal bilmushtaq marka wixii jawaamida ee maqaama almushtaq la joojiyo ayaa waxay kale yihiin sidan soo socota ismu lishaara ism mawsuul asmaau nasab kuwaas weyn wuxuu yidhi ismu lishaarati naxwu marartu bizaydin zayd ayaan soo maray zaydkaasoo haadaa kana ha-da waa naqaanaa waxay tahay soo maa ha-da waa maxay waa xarfu tanbiih daada waye ismu ishaaraha wasmu lmowsuuli ismka mowsuul waye naxw marartu bizaydin zayd ayaan soo maray aladii zaydkaasoo qaama istaagay maxaa maqaamkeeda istaa ay taagan tahay mushtaqa maqaamkeeda ay alladiidan taagan tahay waa maxay alqaa'imi waay marartu bizaydin zayd ayaan soo maray alladii zaydkaasoo qaama istaagay haddaan hadda meesha ka saarno maxaan dhihi karnaa alladii qaama marartu bizaydin alqaa'imi ayaama naga kaafinaysa marartu bizaydin alqaa'imi alqaa'im waa mushtaq laakiin hadda maqaamkeeda yaa fadhiistay alladii oo is mawsuulaha fadhiisatay idan waa jaamid istaagay maqaam almushtaq booskii mushtaqa waa midka loola jeeda marka almu'awal bilmushtaq midka loola jeeda wey marartu bi- marartu bizaydin alladii qaama alladii ismulishaarahaasi waa mabniyu cala sukuun fii maxalli jarin baan leenahay ism mawsuulkaas ha ismka mawsuul waa fii maxalli jarin waa sifatun lizaydin wey qaama ficilkaas maadi iyo faacilkiisana maxay noqonayaan silatu lmawsuul laa maxalaha min alicraab caa'idkii aaway faacilkii qaama wey waduu bimacnaa saaxibin iyo duub oo bimacnaa saaxib ah ayadana waa jaamid waxayna istaagtaa maqaama almushtaq waa muawal bilmushtaq naxwu marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo dii maalin hanti u saaxiiba marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo dii maalin hanti u saaxiiba diidan booskeeda maxaan gelin karnaa saaxibaa la geli karaa ilaa saaba ku yidhi waa bimacnaa saaxib soo ma saaxibna waa mushtaq marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo saaxibi maalin maal u saaxiiba baad dhihi kartaa idan dii maalin diidaani waxay istaagtay maqaama almushtaq waana jaamid dii icraabteeda waa macruufa waa min alasmaa'i asitta wa asmaa'u nasab iyo magacyada nisbada asmaa unasab waxaa la yidhahdaa magacyada nisbada nisbadu waa meesha qofka loo tiirinayo ama waddan ha ahaato ama ha ahaato qabiilo loo tiirinayo ama ha ahaato magaalo loo tiirinayo asmaa u nasab baa la yidhaahdaa naxwu marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo dimashqiyin dimashqi ah dimashqi waa caasimata caasimadda suuriya wey a dimashq waxaa la yidhahdaa caasimadda suuriya waa magaalo aada iyo aada qadiim u ah taariikh weynna ku leh caalamka islaamiga culamo aada iyo aada u fara badanna ay ka soo baxeen qadiiman haddana meelaha ugu liitay ka mid tahay caalamka qolo aada u liidataa haysata oo nusayriya la yidhaahdo oo gaalo ah ayagu islaamnimay sheegtaan laakiin shiicada rawaafidda kuwooda ugu liita waay kuwa meesha ka taliya ama haysta laakiin waa meesha culimo fara badan ay ku aasan yihiin waa magaaladii in badan uu ku noolaa sheikhulislaam ibnu teymiya raximah ullah iyo ibnulqayim ilaa haddana ay ku aasan yihiin oo lagu aasay taa culimo aada u fara badanaana soo martay ibnu casaakirna wuxuu ka alifay taariikhdeeda magaaladaasi kitaab aada u yani mujaladaadkiisu aada u badan yihiin kitaab aada u weyn oo la yidhahdo taariikhu dimashq oo ugu taariikheynaya culummadii soo martay dimashq marka waa magaalo aada qadiimi u ah qofkii marka magaalada loo nisbeeyo dimashqiyin baa laleeyahay marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo dimashqiyin dimashqi ah oo magaalada dimashqi loo nisbeeyey dimashqiyin kelimada dimashqiyin waa jaamid laakiin waxay taagan tahay maqaam almushtaq oo waxaa leedahay marartu birajulin mansuubin ilaa dimashq a waxaan soo maray nin loo nisbeeyey magaalada dimashq mansuub waa isim mafcuul soo maha isimka mafcuulna muxuu ka mid ahaa mushtaqaadka ayuu ka mid ahaa yarkan koofida wata istaaga adiga istaag koofida madow wata a kusoo celi wixii ugu dambeeya hadda aan sheegnay ya maya wixii laga hadlaya maxay ahayd marartu birajulintan keliya ma aha wax laga hadlayo ugu dambeeyey maxay yihiin oo tusaalahaasi uu ka mid yahay uu soo gelayo ha hurdin marka ha hurdin xala ma seexan ya casharka la soco marartu birajulin dimashqiyin waxaan idhi dimashqiyan waa jaamid istaagay maqaama almushtaq mushtaqaasina waa mansuub oo lasoo qadarayo idan afartan ama sheikh intuu noo sheegay waa afar soo maaha afartan waa jaamid laakiin yaquumu kullu waaxidin minhum yaquumu maqaama almushtaq mid walbo afartan ka mid a booskii mushtaqa ayuu istaagayaa qaala raximah llah wamin dalika aljumlatu jumlada ayaa ka mida buu yidhi wamin dalika yacni waxyaabaha wax lagu sifeeyo waxaa ka mida aljumlatu jumlada ayaa ka mid ah wa shardu lmancuuti biha waxaana loo shardiyaa jumlada in wax lagu sifeeyo yani wa shardu lmancuuti bihaa midka lagu sifeynayo jumlada waxaa shardiya an yakuuna nakiratan inuu nakiro ahaado ayaa shardiya midka jumlada lagu sifeynayo lagu nactiyeynayo waxaa shardiya inuu nakiro ahaado horaan waxaan usoo marnay jumlada haddii ay dhacdo bacda nakiraat inay awsaaf noqonayso aljumal guud ahaan jumlooyinka haddii ay dhacaan bacda almacaarif waxaan soo marnay inay noqonayaan axwaal inay noqonayaan axwaal inay noqonayaan haddii ay dhacaan bacda kayri lmutamaxid yajuusu fiihi lwajhaan laba waji a ku bannaan baa la yidhi soo sidaas maana soo maray qaacidadaasi ayadii unbay daba joogtaa wa min daalika waxaa ka mid a kuwa mushtaqa lagu awilayo laakiin aan mushtaqa ahayn qismigii hore soo qismigii lasoo tirinayay soo galaysaa aljumlatu baa ka mid a wa shardu lmancuuti biha in wax lagu nactiyeeyo yacni midka lagu nactiyeynayo almancuut biha ay biljumla ula jeedaa wa shardu lmancuuti midka lagu sifaynayo biha ay biljumlati jumlada waxaa shardiya an yakuuna inuu ahaado waa mawsuufkii waa mancuudkii waxaa shardiya an yakuuna nakiratan inuu nakiro noqdo ayaa shardiya naxu wataquu yowman wataquu iska ilaaliya ka baqa yowman maalin maalinkaasoo turjacuuna la idin celinayo fiihi dhexdiisa ilallaahi alle xaggii laydiin celinayo maalin ilaahay xaggii laydiin celinayo maalinkaa iska ilaaliya u camal fala weeye macnaha u shaqaysta maalinka waa yowma alqiyaama wattaquu yowman wattaquu waa ficil amar iyo faacilkiisa yowman iska ilaaliya yowman maalin waa mafcuulu bihi maalinkaasoo turjacuuna la idin celinayo turjacuuna waa ficil mudaaric oo muqayaru siiqa ah naa'ibuulfaacilkiisa aaway waawuljamaacaha way fiihi jaaru majruurka turjacuuna ayuu ku tacalluqayaa ilallaahi ayadana waa jaaru majruur waa la mid oo turjacuuna bay ku tacalluqaysaa turjacuuna marka jumladan turjacuuna ee ficilka iyo naa'ibulfaacilka ka kooban waxaan leenahay waa fii maxalli nasbin sifatun lilyowm maalinkaasay sifa u tahay maalinkaasi nakiro miya mase macrifo waaye waa nakira wattaquu yowman maalin mucayana ilaahay ma sheegin wattaquu yowman maalin iska ilaaliya baa le dabcan maalinka qiyaamaa loola jeedaa laakiin hadda lafdigu la isticmaalay lafdi nakira wey waxaa shardiya marka jumladu markii ay noqonayso sifa inay waxay sifo u noqonaysa ay nakiro noqdaan waa shardi waa shardi shardigaasna hadda qaacidadii bay noogu jirtay qaacidadii hadda aan sheegaynay oo ahayd aljumalu wa shibhu ljumali bacda almacaarifi axwaalun wa bacda annakiraati awsaafun wa bacda gayri lmutamaxidi yajuusu fiihi lwajhaan qaacidadaas ayay soo hoosgelaysaa oo xukunkeedii bay leedahay wakadalika sidaasoo kale almasdaru masdarkuna waa sidaas oo kale buu yidhi yacni asiguna wuxuu noqonayaa sifa wayaltazimu wayultazamu waxaana la laasimsanayaa buu yidhi ifraaduhu in la keli yeelo wa tadkiiruhu iyo in la tadkiiriyo labadaba xukunkani masdarku gaar ku yahay masdarku markuu sifo noqdo waxaa la laasimsanayaa laba arin ifraaduhu ay ifraadu lmasdar masdarkaas inuu mufrad ahaado waa kow waxaa kaloo la laasimsanayaa oo aan marna laga tegaynin wa tadkiiruhu ay tadkiiru lmasdar masdarka inuu mudakar ahaado la jamcin maayo la taniyey maayo mu-anasna laga dhigi maayo masdarkaasi wuxuu laasimayaa in la ifraadiyo wuxuu laasimayaa in la tadkiiriyo ayadoo markaa aan loo fiirinaynin cidda uu sifaynayo ilaan masdarku mar wuxuu sifo u noqonayaa mufrad waxa ka horeeyo oo mancuudkee la sifaynayaa mufrada ama waxa la sifaynaya waa tahniya ama waa jamac ama waa mu'anas ama waa mudakar wax kastay noqdaan masdarku wuxuu laasimayaa inuu mufrad noqdo wuxuu laasimayaa inuu mudakar ahaado wuxuu sifaynaya waxay doonaan ha noqdaan wayultazamu waxaa la laasimsanayaa ifraaduhu ay ifraadu lmasdar masdarka in la keli yeelo kow ifraadka maxaa ku baxaya tatniya jamaca ku baxaya wa tadkiiruhuna maxaa ku baxaya ata'niisaa ku baxaya mu'anadkiibaa ku baxaya taquulu waxaad leedahay marartu birajulin nin ayaan soo maray ninkaasoo cadlin cadli ah cadaalad u saaxiiba wa mra'atin haweeney ayaan soo maray haweeneydaasoo cadlin fiili cadlin wax isbedela miyaa ku yimid laakiin mancuudku marna waa mudakar marna waa mu'anas masdarkiina wuxuu laasimay ifraad iyo tadkiiruu laasimay wa birajulayni laba nin ayaan soo maray cadlin saasaa leedahay cadlayni dhihi mayse wa birajulayni laba nin ayaan soo maray labadaasoo cadlin cadli oo cadaalad u saaxiiba wa birijaalin rag ayaan soo maray raggaasoo cadlin waa jamac wa birijaalin waa jamac laakiin haddana masdarkii muxuu laasimay ifraad iyo tadkiiruu laasimay wa birijaalin cadlin baa leedahay wax isbedela ku imaamaya masdarkan cadlin waa jaamid jaamid ha ahaadee waxaa lagu awilayaa mushtaq markaad leedahay hadda marartu birajulin nin baan soo maray cadlin maxaa leedahay markaa rabta hadda inaad soomaaliyeyso ama aada fasirto waxaad leedahay marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo cadlin caadila baa leedahay soo maha kelimadan caadil isim faacil waay idan mushtaqa lagu awilayo lafdigan cadlin ayaa caadil ah lafdigan cadlin midkaa ku awilaysa caadil waay markaad soomaaliyeynaysaan caadilka waaba sheegaysaa marartu birajulin nin baan soo maray cadlin caadil ah nin caadila oo cadaalad sameeya ayaan soo maray ma waxaa leedahay marartu birajulin nin baan soo maray cadlin cadaalada ninku cadaalad miya mise caadil waa caadil iyo cadaalad waa kala duwan yihiin asigu cadaalad ma noqon karo cadaaladdii waa wixii la samaynayay laakiin asiga muxuu yahay qofkii samaynayay waa marka birajulin cadlin ay caadil waa waxaan soo maray nin caadil ah ama waxaa leedahay marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo cadlin ay saaxibi cadlin cadaalad u saaxiiba markaasa cadaaladda sheegaysaa cadaalad u saaxiiba marka kelimadda saaxibaad soo qadarta wa mura'atin haweeney ayaan soo maray cadlin ay saaxibati cadlin ama waxaa leedahay caadilatin haweeney ayaan soo maray caadilad ah ama saaxibati cadlin cadli u saaxiiba wa birajulayni laba nin ayaan soo maray labadaasoo cadlin ay caadilayni cadaalad u saaxiiba ama saaxibay cadlin ha waa laba nin oo cadaalad u saaxiiba wa birijaalin rag ayaan soo maray cadlin ay caadiliin rag caadiliina ayaan soo maray ama wa birijaalin rag ayaan soo maray asxaabi cadlin oo cadaalad u saaxiiba waa la awila markaa soo maaha laakiin lafdigan masdarka ah asiga lama bedelo waxaan waa la soo qadarayaa hadda aan sheegayno laakiin lafdigu isbedeli maayo masdarkan wuxuu laasimayaa ifraad iyo tadkiir waxa lagu sifaynayo waxay doonaan ha noqdaan markaan macnaynayno ayaa taqdiiraadkan la keenaya markii la macnaynayo w laakiin markii icraab laga hadlayo lafdigaana la laasimaya cadlin mar walba maxaan leenaha ya waa sifa marartu birajulin cadlin cadlin waa sifa lirajul wa mra'atin cadlin cadlin waa sifa lilmar'a وبرجلين عدل عدل محل انهي وصفه لرجلين اي صفه او تهي وبرجال عدل نوالمد ماشي اسمرك waxaan ka fahamnay masdarka inuu laazimayo ifraad iyo tadkiir hadii uu nacti noqdo wanactu nactigu wuxuu yiri yatbacu almancuuta midka la sifaynaya ayuu raaciya annactu asifatuna waa dhihi kartaa labada magac inay isku mid yihiin waa soo marna alwasfuna waa dhihi kartaa wannactu nactiga ama sifadu yatbacu wuxuu raacayaa almancuuta ay ilmawsuufa midka la sifeynaya ayuu raacayaa wuxuu ku raacayaa fii rafcihi buu ku raacayaa wa nasbihi buu ku raacayaa wa khafdihi wa fii tacriifihi wa tankiirih meeqa arrimood waa shan weeye soo maahan shanta laba ka mid a ayuu ku raacayaa saddexda hore xabadaa laga qaadanayaa labada dambana xabadaa laga qaadanayaa waxay noqonaysaa marka wuxuu isku raacayaan laba ka mida shan shanta laba ka mida ayay isku raacayaan fii rafcihi buu ku raacayaa wa nasbihi wa khafdihi ay fii waaxidin min haaulaa'i min hadihi halaaa yacni mid ka mida saddexdan ayuu ku raacaya ama rafci isku raacaya ama nasbay isku raacayaan ama khafda isku raacaya laakiin suuragal ma taha inay laba isku raacaan rafca iyo nasba hal mara maya suuragal maha mid ka mida isku raacayaan wa fii tacriifihi wa tankiirihi ay fii waaxidin minhumaa labadan mid ka midana wuu isku raac wuu ku raacayaa nactigu wuxuu mancuudka ku raacayaa saddexda hore mid ka mid ah iyo labada dambe mid ka mid ah haddii nactigu yahay haddii mancuudku yahay macrifa nactigu macrifo we hadduu mancuudka nakiro noqdo nactigu muxuu noqonayaa nakiruu noqonayaa shantan markii laysku daro marka shanta laba ka mid ah ayay isku raacayaan uma in rafaca damiira almancuuti almustatira fiihi tabicahu ayda fii tadkiirihi wa ta'niifihi uma markaa kadib in rafaca hadduu rafciyo damiira almancuuti almustatira fiihi damiirkii midkii mancuudka ahaa ama la sifeeyo damiirkiisa hadduu rafciyo damiirkaasoo almustatira fiihi nactiga ku asturan tabicahu nactiga mancuudka wuxuu ku raacayaa aydan lagu laabayay fii tadkiirihi buu ku raacayaa wa ta'niifihi ta'niifkii buu ku raacayaa wa fii ifraadihi ifraadnimadiisuu ku raacayaa wa tahniyatihi tahniyadiisa buu ku raacayaa wa jamcihi jamciisuu ku raacayaa nactiga laba qayboodaa loo qaybiyaa nacti xaqiiqiya iyo mid sababiya qaybta hore nactiga xaqiiqiga ahay waay qaybtan dambena waa nactiga sababiga ah nactiga sababina waxaa loo yidhi sababi waxaa loo yidhi damiirka nactiga ku asturan ayaa sabab wuxuu u noqday inay isku xirnaadaan nacti iyo mancuudka damiirkan uu leeyahay hadda shiiqu waa midka la rafciyey oo nactigaa rafcinaya oo nactigu ku hoos asturan yahay mancuudkuuna u noqonaya damiirkaasi wuxuu sabab u yahay rabdiga iyo isku xirnaanshaha bayna anacti walmancuud ka dhexeeya idan sababuu noqdo soo maaha sidaa darteedaaba sababi loo yidhi sidaa darteed ayaa waxaa loo yidhi sababi haddii marka nactigu uu rafcinayo damiir meeshaas si fiican ugu fiirsadaa nactiga hadduu damiir rafcinayo nacti waa la yaqaanaa soo maahan hadda waa suu noo suuradaysan yahay nactigu hadduu damiir rafciyo damiirkaasoo mustatir ku ah fi nacti isuu ku hoos asturan yahay damiirkaasi xagguu u noqonayaa laakiin mancuudkiibuu u noqonayaa haddii marka nactigu uu rafciyo damiir mustatira nactiga mancuudka wuxuu ku raacayaa fii tadkiirihi buu ku raacayaa wa ta'niifihi buu ku raacayaa wa fii ifraadihi wa tahniyatihi wa jamcihina waa ku raacayaa intaan meeqa waa iyagana yaa shan weeye soo maahan shantaani laba ka mid a ayuu isna ku raacayaa markii la isku daro tobankan meequu nactiga mancuudka ku raacayaa shantii hore iyo shantan markii la isku daro afaruu ku raacayaa arbaca min cashara ayay isku raacayaan shantii hore labay iskaga raaceen shantan dambena labay iskaga raaceen shantan dambe fii tadkiirihi wa ta'niiihi labada mid ka mid a isku raacaya imaa inuu mu'anas no- ta'niis isku raacaan ama inay tadkiir isku raacaan wa fii ifraadihi wa taniyatihi wa jamcihi soo saddex maaha saddexdan mid ka midana way isku raacayaan meeqa waayo waa laba soo maaha labadaasi waxaan ku daraynaa labadii hore meeqay noqonayaan afar marka arbaca min cashara ayay isku raacayaan yacnii afar ka mid a toban tusaalooyinkaan ku arkaynaa taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zayd ayaa istaagay alcaaqilu zaydkaasoo alcaaqilu caaqilka ah qaama zaydun zayd ayaa istaagay alcaaqilu alcaaqil waa isim faacil soo ma qaama zaydun waa ficil iyo faacil alcaaqilu waa sifatun lizayd waa nactigii zayd mancuudka hadda aaway mancuudku waa zayd nactiguna alcaaqil waay zayd iyo caaqil waxay isku raaceen fi rafci rafcay isku raaceen waxay isku raaceen fi tacriif zayd waa macrifa alcaaqilna waa macrifa waxay kaloo isku raaceen fi tadkiir oo zayd waa mudakar alcaaqilna waa mudakar waxay isku raaceen fi lifraad zayd waa mufrad alcaaqilna waa maxay waa mufrad meeqa waayo yaa afar waayo idan casharadii afartaasay iskaga raaceen tobankii afartaasay iskaga iska raaceen alcaaqilu waxa hadda al loo geliyey waa litacriif waa in macrifo laga dhigo maxaa yeelay nact mancuudkii baa wuxuu yahay macrifa nactiguna waa inuu macrifo noqdo mancuudkii waa ma- marfuuc nactigu muxuu noqonayaa waa inuu marfuuc noqdo mancuudkii waa mudakar nactigana muxuu noqonayaa mudakar mancuudkii waa mufrad nactiguna waa inuu mufrad noqdo inta waa isku raaceen wara'aytu zaydan zayd ayaan arkay alcaaqila hadda nas bay isku raaceen soo maaha wa marartu bizaydin zayd ayaan soo maray alcaaqili maxay isku raaceen markaana khafdadii bay isku raaceen intii hore laakiin inta kale waa iskaga mid laakiin waxaad isbadbedelay waa icraabtii oo marna rafcay isku raaceen mar waa nasba marna waa qafda wa jaa-at waxaa timid hindun hinda ayaa timid hindadii alcaaqilatu caaqilada ahayd gabadhii hinde ahayd ee caaqilada ahayd ayaa timid alcaaqilatu maxay isku raaceen hindi iyo alcaaqila nacti iyo mancuud afaray isku raaceen waxay isku raaceen fi rafci وفي التأنيث وفي التعريف وفي الإفراد أفرت واسكو راعي ورأيت هندا هندي أيا أرك العاقلة أي عاقلة دايد ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل كون محي اسكو راعي أقد دوين كبي هوري نكيرا نموه آه معرفة نمدي تعريف معها مركا وتنكير nakiranima isku raaceen rajul waa nakira walidaalika markii rajul uu mancuudki noqday nactigii al waa laga jaray sida kuwii hore alcaaqil loo dhahayo loo dhihi maayo maxaa yeele alcaaqil macrifa ahayd soo maaha ma dhehaysid jaaa ra jaaa rajulun alcaaqilu sax maaha maxaa yeele mancuudkiina nakiruu noqonaa nactigina macrifuu noqonaya taasi qaacidadii bay khilaafsantaha qaacidada waxay idin isku raacaan fi tacriif wa fi tankiir labadaba waa in hadda nakiranimada isku raacaan marka hadduu mancuudku nakiro noqdo nactigu waa inuu nakiro noqdo mancuudkii baa hadda nakiro noqdo waa rajul nactigana maxaan leenaha nakiraan ka dhigaynaa albaan ka jaraynaa waxaan leenaha jaaa rajulun nin baa yimid ninkaasoo caaqilun ah mid caaqila wara'aytu rajulan nin baan arkay ninkaasoo caaqilan caaqil ah wa marartu birajulin caaqilin saasaan leenaha wa jaa-a zaydaani labadii zayd ayaa yimid alcaaqilaani maxay isku raaceen hadda nactiga iyo mancuudka meeshaan oo kuwa hore kala gaar yihiin fi tahniya mid walba labadooda ka mida muhanna wey wara'aytu azaydayni alcaaqilayni waxay isku raaceen taniyadii waxay isku raaceen nasba tusaalaha labaad waxay isku raaceen fi lmacrifa fi tahniya yani afartiiba way isku raaceen ومررت بالزيدين العاقلين وجاء الزيدون العاقلون ورأيت زيد ورأيت زيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين كما جمع الراعين وجاءت الهندان الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين تثنية داني مركا waxay isku raaceen at-tathniya wa at-ta'nith musannana waayeen hadana ta'nithna way isku raaceen وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات maxay isku raaceen ta'niisna way isku raaceen jamacna way isku raaceen oo jamcmaana saalim way jamcmaana saalimna way isku raaceen marka sidaasaa nactiga iyo mancuudku isku raacayaan waa goorma waa sidii lasoo sheegay markay dhacdo haddii nactigu uu rafciyo damiir u noqonaya mancuudka nacti iyo mancuud waxay isku raacayaan intii lasoo sheegay xaalado ka duwanaa jira shiiqaa keeni doona taas waa inay meel noo taallo taas waa inay meel noo taallo nacti iyo mancuud waxay isku raacayaan afar ka mida min cashara oo ay ka mid tahay tadkiirkii iyo ta'niidkii iyo ifraadkii iyo jamci ka mid yihiin wuxuu yidhi wain rafaca annactu alsma aldaahira aw aldamiira albaariza haddii nactiga uu rafciyo ism daahira ism daahir waa la yaqaan soo maa ism daahira ayuu nactigii rafciyey aw idamiir albaariza ama damiir baariza ayuu rafciyey nactigii damiirkii hore muxuu ahaa tii hore mustatir u ahaa kan baaris waay damiir muuqda hadduu rafciyo lam yuctabar xaalu lmancuuti fi اtadkiiri wاltaأniihi wاlifraadi wاltahniyati wاljamci intaba la ictibaarin maayo haddii nactiga uu rafciyo ism daahira ama damiir baarisa lam yuctabar ma la ictibaarinayo ma la tixgelinayo xaalu lmancuuti mancuudkii xaaladiisa la tixgelin maayo xaaladda uu ku sugan yahay mancuudka fi tadkiiri tadkiirnimada dhexdeed wtaniii iyo ta'niidka dhexdii walifraadi iyo ifraadka dhexdii wataniyati waljamci midna la ictibaarin maayo mana la tixgelinayo bal yucطa nactu bal nactiga waxaa la siinayaa xukma alficli ficilka xukunkiisa la siinaya ficilka xukunkiisa waan soo marnay ficilka faacilkiisa hadduu mufrad yahay iyo hadduu muhano yahay iyo hadduu jamac yahay ficilka muxuu laasimi jiray ya ficilka waa la waxidi jiray saan kitaabka ku soo marnay ficilka waa in la waxido bimacnaa waa inuu mufradkiisa ahaado faacilku sow doono ha isku gadgadiyo tanna waa sidii oo kale nactiga waxaa la siinayaa xukma alficli ficilka xukunkiisiyaa la siinaya mancuudku wuxuu raba ha ahaado midka la sifaynayo ama mufrad ha noqdo ama taniye ama jamac ama waxa waaye mudakar ama mu'anas wuxuu raba ha ahaado nactiga waxaa la siinayaa xukunkii ficil lahaa jiray bimacnaa nactigu ifraadu laasimayaa way wuxuu yidhi fain kaana faaciluhu mu'anahan unnitha wain kaana almancuutu bihi mudakaraa idan nactigu mar walbaahi xukmu lficli buu qaadanayaa haddii faacilka nactiga nactigu maalan waa ficil ama waa ism faacil ism faacil faacil u qaataa soo maa hadduu ficil yahay ama ism faacil wixii la mida uu yahay hadduu faacilkiisa mu'anas yahay unnitha nactiga waa mu'anasa laga dhigaya wain kaana almancuutu bihi midka lagu sifaynayo haba ahaado mudakarun mudakar ha noqde mancuudka la fiiri maayo wuxuu raba ha noqdo mancuudka hadduu doono mudakar ha noqdo faacilka hadduu mu'anas yahay nactiga faacilkiisuu raacaya mu'anasuu noqonaya wain kaana faaciluhu hadduu faacilkiisa noqdo mudakaran hadduu mudakar noqdo dukira mudakara laga dhigayaa nactigii wain kaana almancuutu bihi midka lagu sifaynayo haba noqdo mu'anahan mu'anaha noqde warkan wuxuu ula jeedaa warkuu hore noogu sheego ah mancuudka xaalkiisa la eegi maayo la fiiri maayo la tixgelin maayo tusaalooyinkaad ka arkaysaano wuxuu yidhi wayustacmalu waxaa la isticmaalayaa bilafdi اlifraadi lafdiga mufradka ayaa la isticmaalayaa walaa yuhanaa la taniyeyn maayo walaa yujmacu ma la jamcinayo waa sida ficil ahaa jire mana la taniyeynayo mana la jamcinayo laakiin faacilka hadduu muanah noqdo ficilka ta'niiha lala xiriiri jiray soo maha ta ta'niiha baa lala xiriiri jiray kan xukunkiisu xukunkii ficilka wey taquul waxaad leedahay jaa zaydun zayd ayaa yimid zaydkii alqaa'imatu ummuhu hooyadiis ay taagneyd zaydkii hooyadii taagnayd ayaa yimid fiili hadda aaway nactigi alqaa'imatu wey alqaa'imatu maxaa ku jira taa ta'niitaa ku jira soo maaha yay nacti u tahay zayd zayd waa mancuudki zayd muxuu yahay waa mudakar hadda zaydow mancuudkiiy waa mudakar nactigiina waa mu'anah nactigan inuu mu'anah noqdo maxaa keenay faacilkiisaa mu'anaha faacilkiisa yaa waay ummuhu waay faacilkiisa waa ummu isimkan isimkan faacil faacilkiisu waa ummu hadduu faacilkii mu'anah ka noqday asigana waa la ta'niifiyey lamana fiirin mancuudka waxa uu yahay mancuudka wuxuu raba ha ahaado tixgelin male markaan mancuudka waxa uu yahay keliya nactiga waxaa laga fiirina wuxuu faacilkiisii yahay alqaa'imatu ummu wa jaa-at waxaa timid buu yidhi hindun hindi ayaa timid alqaa'imu abuuhaa hindidii alqaa'imu ou taagnaa abuuhaa aabbaheed alqaa'imu waa nactigii yay nacti u tahay mancuudkii aaway hindi way hindi waa mu'anah alqaa'imuna maxay tahay waa mudakar maxaa nactigii mudakar u noqday hadda faacilkiisaa mudakara mancuudkiina lama fiirin waxa uu yahay mancuud waxaa la yidhi waxaa doonta noqo tixgelin ma lihid markaan wax tixgelina ma lahan ama mudakar ha noqdo ama mu'anah ha noqdo wuxuu doona ha noqdo wa taquulu waxaad leedahay marartu birajulin nin baan soo maray ayadoo nakiraa wey mancuudkii oo nakiraa wey wuxuu hadda kuu tusaalaynaya tii hor macrifa ahayd wa marartu bira marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo qaa'imatin ummuhu hooyadiis ay taagan tahay qaa'imatin waa la ta'niifiyey soo maaha mancuudkiina waa mudakar maxaa yeelay faacilkii nactiga ayaa wuxuu noqday mu'anah wa bimra'atin haweeney ayaan soo maray haweeneydaasoo qaa'imin abuuhaa aabbaheed uu taagan yahay tusaalahan wuxuu u keenay hadda waa maxay oo tii hor uga duwan tahay hal meelay ku kala duwan yihiin meeshaasi waa maxay waa nakiro waa tii horena maxay ahayd macrifa wa taquulu waxaad leedahay marartu birajulayni laba nin ayaan soo maray qaa'imin abwa qaa'imin abawaahumaa marartu birajulayni qaa'imin abuuhumaa miyaa idiin qoran abawaahumaa sawaaba haddaad tidhahda abuuhumaa dee hal aabbaa dhale labadooda lama rabo in la yidhaahdo sidaas waxaa la rabaa labadii aabbe oo labadaa nin ay lahaayeen marartu birajulayni laba nin ayaan soo maray labadaasoo qaa'imin ay taagan yihiin abawaahumaa labadooda aabbe ay taagan yihiin labadooda aabbe ayaa taagan marartu birajulayni rajulayni waa taniya qaa'iminna waa max mufrad miya mase waa muhano waa qaa'im waa mufrad hadda mancuudkii muhano waaye mufrad nactigiina waa mufrad sababtu waxa waaye haddii faacilku uu muhano noqdo ama jamac uu noqdo nactigii ma isbedelaya yaa muhano iyo jamac miyuu noqonaya ma noqonayo nactiga wuxuu faacilkiisa ku raacaya waxay ahayd ta'niih iyo tadkiiray ahayd laakiin tahniya jamac kuma raaco waa sidii ficilkii ficilkii u noqo markaad tidhaahdo qaama zaydun iyo qaamat hindun marna ficilkii taa ta'niiha la xidhiirisay marna waad ka reebtay soo maaha faacilkii markuu mu'anah noqdana taa ta'niiha la xidhiirisay faacilkii markuu mudakar noqdana waa ka jartay laakiin hadduu faacilkii muhano noqdo ficilkii muhano miyuu noqona qaama azaydaani markaad leedahay qaamaa azaydaani dhihi mayse ficilka ifraadkiisuu laasimayaa soo maha nactiguna sidaasoo kale waa ifraadkiisuu laasimayaa hadduu faacilkiisa musano noqdo nactiga ifraadkuu laasimayaa hadduu faacilkiisa jamac noqdo nactiga ifraadkuu laasimaya waa sida hadda meeshaan tusaalahan ku cad marartu birajulayni laba nin ayaan soo maray labadaas nin oo qaa'imin ay taagan yihiin abawaahumaa labadooda aab aabbayaashoodaa taagan qaa'imin abawaahumaa abawaahumaa hadda sidii musanaha ad u ciraabi jirta ayaad u ciraabaysaa waa zaydaani oo kaleba wa aliftii abawaa ku jirta waa maxay waa calaamatu rafci waa faacilkii abawaa waa faacilkii rajul eh, faacilkii qaa'im waay qaa'im faacilkeedii waay abawaa waa mudaaf ha-duna mudaafu ilayhi waay miimku miimkuna waa lilcimaad alifkuna waa liltahniya marartu birajulayni qaa'imin abawaahumaa wa marartu birijaalin qaa'imin aabaa'uhum jamci soo maaha faacilka hadda jamac waaye laakiin nactiga muxuu laasimay ifraaduu laasimay marartu birijaalin rag ayaan soo maray mancuudkii hadda waa jamac nactigana muxuu yahay nactigina waa mufrad marartu birijaalin rag ayaan soo maray raggaasoo qaa'imin aabbaa'uhum aabbayaashoodu ay taagan yihiin aabbayaashooda ayaa taagan sidaasaad leedaha marka khulaasada marka waxa waaye tusaalooyinka shiiku hadda uu noo sheegay tusaalooyinku waxay ka tarjumayaan xukunkii caamka ah uu shiiku sheegay xukunka caamkana wuxuu ahaa haddii nactiga uu rafciyo isim daahira ama damiir baarisa nactiga hadduu rafciyo isim daahira ama uu rafciyo damiir baarisa mancuudka xaalkiisa la ictibaarin maayo la ictibaarin maayo maxaa loola jeedaa wax tixgelina ma laha ma la fiirina wuxuu raba ha ahaado mancuudka nactigu wuxuu qaadanayaa xukma alficli ficilka xukunkiisuu qaadanayaa hadduu faacilkiisa mu'anah yahay nactigu muxuu noqonayaa mu'anah haddii faacilkiisa uu mudakar yahay nactigu waa mudakar haddii faacilki uu yahay musanno iyo jamac nactiga muxuu laasimayaa ifraaduu laasimayaa intaa waayo xukunka tusaalooyinkuna waa kuwa shiiqu noo sheegay wuxuu yidhi sheikhu marka raximahullah ilaa ana siibaweyhi laakiin ninka la yidhaahdo siibaweyhi qaala wuxuu yidhi fiima idaa kaana alsmu lmarfuucu binnacti jamcan xaaladuu rabaa sheikhu inuu soo reebo oo wixii aan soo marna hadda lasoo sheegaya ka mid ah oo siibaweyhi uu la gaar yahay masaladan siibaweyhiyaa si gaar ugu tegay macnaha siibaweyhi wuxuu yidhi fiima idaa kaana alsmu lmarfuucu binnacti haddii uu yahay isimka lagu rafciyey nactiga isimka nactiga lagu rafciyey muxuu ula jeedaa isimka nactiga lagu rafciye muxuu yahay faacilkii waay nactiga isimkuu rafcinaya soo faacilkiisa ma ahayn alsmu lmarfuucu binnacti faacilkiisuu ula jeedaa haddii isimka lagu rafciye nactiga uu yahay jamcan hadduu jamac yahay kalmithaali alakhiiri sida tusaalaha dambe tusaalihii u dambeeyey muxuu ahaa marartu birijaalin qaa'imin aabbaa'uhum hadda faacilkii jamac buu noqdo soo maaha tusaalahan oo kale hadduu yahay falaxsanu fi nnacti nactiga waxaa ku fiican buu yidhi an yujmaca in la jamciyo jamca tagsiirin xaaladan u dambaysoo kale sida afdalka ah ee wanaagga badan waa in la jamciyo nactiga in la jamciyo jamca tagsiir fa yuqaalu waxaa leeyahay marartu birijaalin rag ayaan soo maray raggaasoo qiyaamin aabbaa'uhum aabbayaashoodu ay taagan yihiin wa marartu birajulin nin ayaan soo maray qucuudin khilmaanuhu addoommadiisu ay fadhiyaan fa huwa midkan ayaa afsaxu ka fasaaxo badan min qaa'imin aabbaa'uhum qaa'imin aabbaa'uhum in la yidhaahdo midkaanaa ka fasaaxo badan wa qaacidin khilmaanuhu in la yidhaahdo midda horaa ka fasaaxo badan bilifraadi ifraad in loo akhriyo si yacni ifraad laga dhigo ama mufrad laga dhigo waxaa ka fiican midka hore siibawey hal mas'ale keliyau ka hadlaya tusaalooyinkii dhammaan ma aha wuxuu ka daba tegayaa qaacidada dhan ma aha hal tusaale ayuu wuxuu leeyahay sida loo dhahay sidaan kalaa ka fiican halkaa tusaale waa maxay waa hal xaalad waaye waa markii faacilku uu yahay jamac nactiga faacilkiisu markuu jamac yahay waxaa fiican buu yidhi nactiga inaan mufrad laga dhigin Macf- nactiga mufrada laga dhiga soomaha saan tusaalaha kusoo marnay xaaladan oo kale nactiga waxaa fiican buu yidhi in jamcu taksiir la jamciyo oo aan mufrad laga dhigin waa markuu faacil ku jamcaya oo meeshii hore tusaalihii hore shiiku uu ka yidhi marartu birijaalin qaa'imin aabbaa'uhum saasuu shiiku ku tusaalay soo maaha qaa'im mufrad waayo waxaa fiican buu yidhi inaan mufrad laga dhigin oo jamcu taksiir loo rogo oo maxaa la dhi- la leeyahay qiyaam ka dhig meeshaad qaa'im tiri qiyaam dheh meeshaad qaacid tirina qucuud dheh qaacid waa mufrad qucuudna waa jamcu taksiir qaa'im waa mufradkii mufradkaas markaad rabto inaad jamcu taksiir jamciso maxaa leedahay qiyaam baad leedahay qaa'im waa qiyaam jamcu taksiirkiisa saas in laga dhigaa fiican oo tiraahdo marartu bir- birijaalin rag ayaan soo maray raggaasoo qiyaamin aabbaa'uhum aabbayaashoodu ay taagan yihiin wa marartu birija wa marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo qacuu- qucuudin ay fadhiyaan khilmaanuhu khilmaan jamac miyaha ya waa jamac mufradka waa maxay mufradkiisa waa ghulaam ghulaam markii la jamciyaa waxaa lagu jamciyaa khilmaan idan faacilkii jamacuu noqday nactigina maxaan ka dhigaynaa marka sida siibaweyhi uu qabo jamcu taksiir inaan ka dhigno saasuu siibaweyhi qaba saasaa afdala markuu leeyahay saasaa axsan ah waxaan ka fahmaynaa xasan iyo axsanaa kala jira sida hore laftirkeedu xasan waa ma xuma way fiican tahay laakiin saanaa kasii fiican buu leeyahy فالأحسن في النعت نعتك وحد في عنان بدن بوير أن يجمع إن جمعية جمع تكسير فيقال فيقال ليراهدون مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه إن سيدا ليراهد في عن بوير فهو مت كان مت كه إن نعتك جمع تكسير لقدقه أيا أفصح كفصاح بدن أفصح دي ليراهدنا أيضا لفتركيدو ما محمد هوره وفصيح macnaha midaanaa fasaaxo badan tii hore laftirkeeda fasiixa wey fa huwa asiga ayaa afsaxu ka fasaaxo badan min qaa'imin aabbaa'uhum inaan qaa'imin aabbaa'uhum niraahno midaanaa ka fasaaxo badan wa qaacidin khilmaanuhu waxay kaloo ka fasaaxo badan tahay in la yidhaahdo qaacidin khilmaanuhu way ka fasaaxo badan tahay oo qucuudun khilmaanuhu ayaa ka fasaaxo badan bilifraadi in ifraad la akhriyo oo mufrad laga dhigo waxaa ka fasaaxo badan in jamcu tagsiir laga dhigo walifraadu ifraadka kamaa taqadama sidii aan soo marnay afsaxu waa ka fasaaxo badan yahay min jamci tasxiix in la ifraadiyo iyo in jamcu tasxiix la jamciyo in la ifraadiya ayadana fasaaxo badan jamcu tasxiix waa maxay jamcu dakarsaalima ula jeedaan in la ifraadiyo ayaa waxay ka fasaaxo badan tahay in jamcu tasxiix la jamciyo naxwu marartu birijaalin rag ayaan soo maray qaa'imiina aabbaa'uhum wa birajulin minbaan nin baan soo maray ninkaasoo qaacidiina khilmaanuhu addoommadiisu ay fadhiyaan inaad sidaas tiraahdo qaa'im iyo qaacida ayadana ka fasaaxo badan idan midba miday ka fasaaxo badan tahay saddexda ayaa ugu fasaaxo badan jamcu tagsiir in nactiga laga dhigaa ugu fasaaxo badan maxaa ku xiga waxaa ku xiga mufrad in laga dhigo nactiga in mufrad laga dhiga ku xiga waxaa ugu hooseeya xagga fasaaxada in nactiga jamcu tasxiix laga dhigo oo jamcu dakar saalim la jamciyo waa la faham soo maha insha allah soo muraajacay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin